madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiskiisa ayuu madaxweynuhu waxa uu ku yidhi waxaan si diiran usoo dhoweynayaa tallaabadan horumarka ah ee waddada u xaaraysa in soomaaliya ay sanadkan ka qabsoomaan doorashooyin loo wada dhan yahay heshiiskan waxa uu sidoo kale ka turjumayaa biseelka siyaasadeed ayuu yidhi madaxweynuhu ee soomaalida ay ku xasilanayaan arrimahooda madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waa uu sii hadlo waxa uu yidhi waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed inay si wadajira u taageeraan hanaanka siyaasadeed ee dalka oo uu sheegay inuu furo u yahay horumarka nabadda iyo dibudhiska dalkan soomaaliya ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa ugu baaqay guud ahaan ummadda soomaaliyeed dal iyo dibadba meel walba ay joogaan iyo beesha caalamka inay u gargaaraan dadka ay saamaysay abaarta daran ee ka jirta gudaha soomaaliya